warka naga soo gaaraya deegaano ka mid ah ismaamulka oromada ee dalka etoobiya ayaa sheegaya in dad soomaali ah oo tiradoodu ay gaaraysa lixdan iyo shan qof lagu dilay tuulada gaadulu ee hoos tagta degmada duralowa hase ahaatee madaxa warfaafinta deegaanka bariga hararge ee dowlad goboleedka oromada cabdirasaaq maxamed oo la hadlay laamaha etoobiyaanka ee afafka oromada tigreega iyo axmaarada ee v o e da ayaa tirada dadka dhintay ku sheegay afar iyo toban qof cabdirasaaq maxamed waxa uu intaas ku daray in weerarkan uu ka dhashay duulaan ay ciidamada liyu boliiska ee deegaanka soomaalida ku soo qaadeen deegaan aan godolle ka dheerayn laba qof oo mid ka mid yihii askari yahayna ay ku dileen islamarkaasna reerkii askarigu ay weerar ku qaadeen soomaalida godolle ku sugnayd goordhoweed ayaan la xiriiray mid ka mid a dadkii ku sugnaa goobta dadka lagu laayay arrimo amniga la xiriira darteedna codsaday inaan magaciisa la shaacin waxaanan ugu horreyn weydiiyey sidii ay wax u dhaceen waan soo dhawaaday wax u dhacaana de si aan bini aadamka lagu arag oo isirgoyna meesha ka dhacday meesha ka dhacdayna waa gobolka degmada daaroolabo degmada gaadulaad weeyaan ka aroortii ilaa abaare afartii xagganaga deesaan noqon xaggiina inay tobankii tahan u malayna afartii saac meelahan ba ka xidhnaa ilaa adugu bilku dhawaadba dadkan meesha ku xidhnaa shan lixdan iyo shanta ruuxii dad la soo habeeyo ciidamadan gobolka eega aan joogna oromia ciidamadeeda iyo dad dhalinyaro oo seefafo iyo manjo wata ba aroortii usoo galay meel guri ay ku jireen oo guriga hoya layihao xadra neefeebay ahayd dadkii manjo iyo waxaa lala galay uun seefaba sidii loogu waday aniguna kolkaa intaan ka baxay baan sudi ku jiray lixdan iyo shanta ruux koftaabay ku dhinteen waxaad nooga warantaa lixdan iyo shanta ruux waxaa marka hore gurigan isugu keenay bil bay ku jireen baa tiri waxaa isugu keenay laakiin kolka horaba siyaasad bay ahayde ammaankiinaanu idin sugaynaa intaa lagayidiba balaayo dhalinyaro waalan baa meesha ka jirta oo ammaankiinaanu idin sugaynaa intaa layidiba meesha laysugu keenay marka haddii ammaankiina la sugayay sidee ku dhacday in la idiin soo galay aaway askarti idin waardiyeynaysa meesha waxay ku dhacday saaka meel qorkee layidhaaho ka hoosaysa yaa dagaal ka dhacay saaka aroortii abaara ilaa labadii aroornimo ama sideeddii saa u taqaanin idinkuba ayuu meel dagaal ka dhacay nin magaaladan ka tirsanoo kolkii horeba seebtiisa isaga laga dhowrayay baa koftii ku dhintay reerkoodii oo qofta jooga iyo askartii oo heshiisaa kol haddii wiilka nagii dhintay daraadda inta laydin baa loo soo galo say ku dhinteen waa sidaas madaxa warfaafinta ee gobolka oromada waxaa uu laanta oromada u sheegay weerarkaas in ay soo qaadeen ciidamada liu boliis oo ninka booliiska ahaa ee reerkiisu ay idin soo weerareen uu dilay arrintaas maxaad ka ogtihiin maliyu boolis ay soomaalidu leeda degmada ismaamulka soomaalidu leedahay sidaas ayay madaxda oromada ee gobolka aad degan tihiin u sheegeen v o e da qaybta afka axmaariga oromada iyo tigreeyanka ku baxo meeshana de wax niyu soomaalisha korta hadday u yar tahay ilaa ega gobolkaas meesha degmadaas oo gobolkaas soomaalida ya meeshan ega anagu joogna ugu yaraan hadday u yar tahay ilaa laba boqol iyo konton kilomitr baaba noo dhaxaysa oo anagu iswax isdad isu dhow manihin haddaan isu dhownahay waxaa dhibaatayaba ma dhacdeen oo anagu niyu boolisaa sheegiba ma naqaana anagu dadka anagan meesha joogaayay waxaad iiga warantaa sidii ay dhibaatooyinkan u bilowdeen xaaladiinu sidee ahayd maxaad ku nooleydeen annagu ega ilaa laba bilood magaaladii waa nalaga jaray cusbo ma hello sonkor ma hello waxadii cunto kale oon hellaa ma jiro ilaahay dee sacahanaan wadwadana waxa laga dhidhiisamoon dee naf ilaahay haysta un mooyeen waa nalaga jaray ruuxii soomaaliya ee magaalo tago sidii un loogu wado ee loo garaacin baa isagoo sakaraad kii lee sii daayana waa dee waa nasiib kii kalena banaankan baa lagu dilay laba bilood magaalo maanaan tegin anagu dadkii sida aad sheegtay lagu laayay guriga ee lixdan iyo shanta ahaa intii ka soo hartay xaggee ayay ku dambeeyeen intaa un mooye maanta intaasi waa meel maalinta maanta un baa meel kala yadan kasoo korayso oo harooreyti la yidhaa ilaa sagaashan iyo sideed ruux baa wax dongore iyo manki waxaa la yidhaha iyaguna lagu laayo ilaa saddex boqol oo gurida waa lagu gubay waa meel kale iyaduna oo agteeda meeshan oo ilaa eegada meydkii banaanka waran yahay kan kale ee gaadilo meydkoodii waa la qariyo bool harudhaa lagu guray kuwana ilaa eega banaanku magan yahay meel saddexaadoo kaleo iyaduna maanta dagaalka tan aroortii shitantu ay ka dhacday ilaa sagaal ruux oo ugaaskii wadanka ku jiraa ku dhimatay iyaduna intaan maaha dadka dhintay maanta dad wuu baabay dad muuna halin barkiina meel ku dhacay ilaa hadda ma ahayn meel u kacay waxaad noo sheegtaa marka maxaa tala ah ama qorshe ah oo soomaalida deegaanka oromada degan ay isla soo meel dhigeen mar haddii xaaladii halkaas aad marayso sida aad sheegtay annaga waxaa noo qorshaa haddii aan heli lahayn nabadgelyo noo hadhay ma jiro meeshan waa isirgoyn waanan dabar goynayaa annaga iyo xoolaha annaga waa inaan meeshana laga raraanu ku goyna haddii ad wax nala raraaba aan helayno annagu sidaadan ku goynayd wax dawlada noo maqa dalkani waa isirtay dalka annaga meesha jooga inaa la dabar gooyaa la doonayaa annaga waxaa noo qorshiya haddii aan helayno oo dawladna rari baan aragna inaan meeshana laga annaga iyo xoolaha annaga na laga sii qaadaan doonayna anagoo ilinka shaagada meelay dawladana geyso inaan meeshana laga sii qaadaan doonayna anagu marka ma idiin suurta gashay inaad dowladaha hadday ahaan lahayd tan oramada hadday ahaan lahayd tan deegaanka soomaalida iyo midda federaalka etoobiyaba codsigiina inaad gaarsiisataan in halkan laydinka raro oo deegaanka soomaalida laydin geeyo wax wargeyso ama ibaacadahoon helaba adigaabaa noogu horreysay meesha waa iscaburin gobolka isaga iyo dadka nagana waa dad iska baadi oo weliba telefoonadana internetka wax wax kasii dayn kara ma lihin dad iska baadi aan nahay dawladda korana wax noo gaarsiin ma jira gobolkana waa caburin oo eega degmadanaba maantaba siduu warkanagu ku dhaafana waan yaabanahay wax bini aadamahoona maqlay ma jira waa nala caburinayaa waxna maqlayaa ma jiro ano kubtan baanu ku baaba'aynaa wax codsi oo ninaba ka haynahay ma jiro oona ogiba oo ilaahay ahayn intaa in ka badan oo aad ila wadaagaysa ma jiraan waxaan kula wadaagay anigaa kula hadlaya in badan in badan in badan oo dee soomaaliya hoosifaydaana way jirtaa aniga shan caruura iyo islaantii meel alla meelay ku dambeeyeenna warumahaya in badan oo sidaana way jirtaa adiga waxaan kaa codsanhayaa hay-adaha deeqda bixiya iyo dee dadka xuquuq bini-aadamka u dooda iyo dee wixii meesha kaleba laga helaya sidiina loo soo kaalmayn lahaa inta bala dee fursad aan helayna hadduu ilaahay yidhaha waxna qaadada aan helayna ama aan waaynaba si deg dega gaalataan u baaba'ayna annaga iyo dadka annaga iyo xoolaha annaga iyoba inaad adduunyaha noo gaansidaan kaa codsanayna walaal